maanta halkan waxaa kulankoodii ugu horreeya ku yeeshay guddigii xalay ra-iisul wasaare u magacaabay ee loo xil saaray inay qabanqaabiyaan oo maamuusaan aaska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan abshir faarax oo shalay ku dhintay magaalada ankara ee dalka turki ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo guddigu dabcan waxay ka hadleen sidii meydka lagu keeni lahaa soomaaliya magaalada muqdisho markaa kadibna loo geyn lahaa magaalada garoowe oo lagu caasi doono dowladda soomaaliya waxay qorshaysay ama la go-aamiyey in ra-iisul wasaaraha meydkii loo sameeyo aas qaran in calanka la dejiyo saddex maalmood hoos loo dhigo hoos loo dhigo iyo in guddiga qaran ee ra-iisul wasaare ku-xigeenku guddoomiyaha u yahay ay ay aaska ra-iisul wasaaraha maamuusaan waxaanu intii aan fadhinay la xidhiidnay ambashadoorka turkiga oo gacanta ku haya diyaaraddii meydka soo qaadi lahayd halkanna waa looga diyaar garoobay insha allahu tacaala in halkan aas qaran lagula tukado ka bacdina sida ehelkoodu ay ay jeclaysteen ama qoyska xasan abshir faarax ay jeclaysteen lagu aaso magaalada garoowe dowladdu waxay qorshaysay in halkan aas qaran loogu sameeyo oo lagu aaso laakiin qoyska ayaa ayaa sidaas jeclaystay annakuna sidii baanu u aqbalnay marka si fiican baanu runtii u diyaarsannahay xagga puntlandna guddi kan la mid ahoo isaguna ayaa ayaa ka diyaarsan marka waxaan rajaynaynaa meydku inuu markaanu helno maanta reportka ambasadarka in ama berri most probably inuu berri yimaado ama saa dambe yimaado labadaa maalmood mid ka mida ka bacdina wixii kale noo qorshaysane tartiibaada sidii meydka ra-iisul wasaaraha si maamuus ahoo qaran loogu aasi lahaa ayaan